galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin jimco ah bisha oktoobarra waa toddoba sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan iska horimaadyo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo haddii hadal lagu beddesho xabbadda in hadal lagu beddesho haddii la diido kolay wixii ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan yaan hadhow la odhan odayaashu nabad kuma hadlin waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan muranka u dhexeeya culimmada iyo haweenka ee ku saabsan qoondada dumarka jaga la qabtaa axkaam gaarahay leedahay ku yidhi axkaam gaarahay leedahay jaga la qabtaa miisaan gaarahay leedahay jaga la qabtaa waa wilaayo wilaayadana awooday u baahan tahay maxaa yeele awoodda la siiyey ragga dumarka lama siiyo waa shay fitra awey shay fitra aweyaan waxaan u malaynaa waddanka dambe imaan hore uu joogay gabdhaha baarlamaanka iyo kuraasada loo fadhiyana wuu arkaya sirri inay ahaayeenna way arkaayeen marka hay-adda culimmada soomaaliyeed haddaan la aas-aasay
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
madaxweynaha dalka colombiya juan manuel santos ayaa la guddoonsiiyey jaayisadda nabadda maanta oo jimco ah iyada oo sababta loo siiyeyna lagu sheegay dadaalka uu u galay sidii uu usoo afjari lahaa sidii uu soo afjari lahaa colaadda shanta qarni ka taagnay dalkaas ee ay wadeen jabhadaha aaminsan aragtida shuuciyadda santos iyo hogaamiyaha jabhadda f a r c timlon ayaa wada saxeeday heshiis taariikhi ah bishii hore kaas oo soo afjarayey colaaddii ugu dheerayd latin america inkasta oo dadweynuhu ay codbixin ku diideen
duufaanta mathiyo ayaa bilowday subaxnimadii jimcahan in ay ku dhifato xeebaha bari ee gobolka florida ee dalkan maraykanka duufaanta mathiyo ayaa horey boqolaal qof ugu soo dishay wadamada karibiyanka oo ay ku jiraan saddex boqol oo ay ku dishay dalka haiti duufaantan ayaa waxaa hadda hoos loogu dhigay darajada saddexaad waxaana ay wadataa dabaylo ku socda boqol kilomitir saacadiiba oo ku dhacaya guryaha ilaa iyo laba milyan oo qof oo ku nool xeebaha florida ayaa la amray inay guryahooda ka tagaan una baxaan meelo ammaana in ka badan laba boqol iyo afartan kun ayaa koronto la-aan ah iyada oo la filayo in ay dadkaasi ay iyada oo la filayo in dadkaas ay sii kordhaan marka duufaanta ay u dhaqaaqdo dhinaca waqooyi ee gobolka dadka saadaalinaya cimilada ayaa sheegaya in duufaanta ay marka ay u dhaqaaqdo dhinaca waqooyi ku dhufan doonto xeebaha bari ee gobolka georgia iyo south carolina ka hor inta aysan dhinaca badda u dhaqaaqin amaba kusoo laaban florida mar labaad xarunta qaranka ee saadaasha hawada ayaa ku sheegtay duufaanta matthew inay tahay tii ugu darayd ee lagu arko gobolka muddo labaatan sano ah
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan syriya ayaa sheegay inay suuragal tahay in ay burburto guud ahaan bariga magaalada xalab marka la eego howlgallada milatari ee socda ee aan naxariista lahayn stefan demasura iyo la taliyihiisa gaarka ah oo shir jiraa'id qabtay ayaa sidoo kale ugu baaqay kooxda mucaaradka ah ee al nusra in ay arkaan burburka ay sababeen falalka ay samaynayaan taas oo khasaare soo gaadhsiinaysa dadka rayidka ah ee ku nool halkaasi ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale dhaleeceeyey ruushka oo uu ku tilmaamay in ay isticmaalayaan bambooyin xaddadhaaf ah kuwaas oo halis ku haya shacabka ku nool bariga magaalada xalab mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa sheegaya in qarax xoogan oo ka dhacay tareen uu dilay ugu yaraan afar qofa dhaawacna u geystay saddex iyo toban kale mas-uuliyiinta ah ayaa sheegaya in bamku uu ku qarxay jimcahan maanta ah meel u dhow xaafadda la yidhaahda maaj oo ku taala deegaanka la yidhaahdo bolojistan ee ku yaala qeybta koonfur galbeed ee dalka ma jirin cid markiiba horey ka sheegatay mas-uuliyadda weerarka kooxaha goonigosadka ayaa horey u qaaday weeraro midkan la mida
galab wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan dagaallo hor leh ayaa maanta ka qarxay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo ay ka wada howlgalaan puntland iyo galmudug wararka ayaa sheegaya in iska hor imaadka cusub uu ka dhashay muran dhuleed dagaalkan ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira sida uu ku soo warramayo waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal aroornimadii hore ee saakay ka bilowday galbeedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug odayaasha gobolka mudug ayaa tiro dhowr jeera u fadhiistay xalinta dhul la isku haystay hase yeeshee lagama gungaarin xal uhelidda xiisada dhulka ka aloosantay waxaana socday dadaallo lagu xalinayo muranka dhulka dadka reer gaalkacyo ayaa hurdada kaga soo salalay rasaas ay isweydaarsanayaan dhinacyadii isku horfadhiyey galbeedka gaalkacyo kuwaasi oo markii hore u muuqday maleeshiya beeleed nabadoon cali diiriya alloore oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa dhinacyada ka arrimiya gobolka mudug ugu baaqay joojinta xiisada dagaalka ee ka bilaabatay magaalada gaalkacyo waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo haddii hadal lagu bedesho xabaddayna hadal lagu bedesho haddii la diido kollay wixii ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan yaan hadhow la odhan odayaashu nabad kuma hadlin odayaashu nabad kuma hadlin labada maamul waxaan ugu baaqahayaa ciidamada hooyooyinka culimaa'udiinka in nabadda la jooy nabadda la qaato in nabadda la qaato wixii dhintay allaha u naxariisto hadday xaq ku dhinteen haddayse xaq ku dhimanna ilaahay baa la xisaabtamahaya qolo walbaba meesheedii ha u laabato markaa ha la wada hadlo waxaan u baaqayaa culimaa'udiinka nabadoonnada hooyooyinka gabdhaha nabadda ha la qaato dagaalka oo xooggiisa uu ka dhacay daanta galbeed ee gaalkacyo ayaa saameyn ku yeeshay xaafadda garsoor oo ka agdhoweyd halkii diriirtu ay ka socotay waxaana dadka qaarkii ay bilaabeen in rasaasta la isweydaarsanaya ay ka maataan duqa degmada gaalkacyo ee maamulka galmudug xirsi yuusuf barre oo la hadlay saxaafadda ayaa sharaxaad ka bixiyey bilowga dagaalka iyo cidda uu u dhexeeyo wuxuu sidoo kale eedeyn u jeediyey maamulka puntland maanta waxaan shirkan jira aad u qabannay dagaal ayaa ka bilowday magaalada gaalkacyo galbeedkeeda wuxuu ku bilowday markii hore degaan dhul la ysku haystay dagaalku dagaal fudud buu ahaa subiixi hore hadda waxaa soo galay tignika waaweyn baa soo gashay dagaaladan waa soo laalaabteen ilaa iyo haddana ma jirto wax cad oo laga gaaray sababtu maxay noqon kartaa sababtu waxay noqon kartaa reer puntland in si sax loo wada hadlo ma ogola waxaa moodaa inay aad u danaynhayaan dagaalka oo celcelis ay yihiin waxaanu ugu baaqaynaa dagaal dani kuma jirta dagaalka joojiya wax ka jira lama arko dagaalka ciidankeennaa lagu soo bilaabay ayagaa soo bilaabay saakay ilaa shalay baa ciidamadoodu meesha dhoobnaayeen dhul laysku haystay baa ku yaalay ilaa shalay la wada hadlahayey saaka aroortiina way soo bilaabeen hadda waxaa dhacaya tignika waaweyn weeye dhinaca puntland bayna ka timid dhinaca kale ma jiraan wax hadala oo ka soo baxay maamulka puntland oo ku aadan dagaalka ka bilowday galbeedka gaalkacyo ha yeeshee maamulka gobolka oo xidhiir aan la sameeyey ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan kulamo looga hadlayo xiisadda cusub ee ka jirta gobolka mudug inkastoo xaaladdu hadda ay degan tahay haddana ma jiraan cid soo kala dhex gashay dhinacyadii dagaalamay waxaase jira baaqyo ay jeedinayaan duqeyda gobolka oo ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadda mar kale dib uga soo cusboonaatay goobtii lagu dagaalamay dabayaaqadii sanadkii hore cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintaasi magaalada gaalkacyo nooga soo diray oo ku saabsanayd dagaal ka dhacay magaalada gaalkacyo dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in puntland laftigeedu ay dagaalkaasi goordhoweyd ka hadashay warbixinta ku saabsan dhinaca puntland iyo siday dagaalka uga hadleenna qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku maqli doontaan
galab jimca oo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho galabta barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa toddobaadkan shir jaraa'id ay ku qabteen muqdisho waxay kaga digeen qoondada boqolkiiba soddon haweenku ay ku doonayaan baarlamaanka iyagoo haweenka ugu yeer inay ku xasilaan guryahooda barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed oo asagu bayaanka soo saaray kana hadlay arrinta la xiriirta qoondada haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda cabdulaahi maxamed shirwac oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka arrintana la socday iyo jawaahir baarqab oo ka mid ah haweenka ugu jira gulufka xoogan helidda qoondada boqolkiiba soddon ee baarlamaanka dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a aan ku horeeyo sheekh bashiir maxaad ka hadasheen bal mar kale haddaad dib noo xusuusiso toddobaadkan sidee baad u wajahdeen arrintan sidee bay ahayd ka hadalkiina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إيه، لما نوى السلام يا إيه، انت اسكدب إيه، رمتي انت انا كجوا يا برنا رامش قال وحا ادي اد ولا يا بنا هاي إيه، انا بيان سو صارني إيه، يعني وحو اها بيان ككوبن 10 قضب تضوا كمid waxay ka hadlaysay doorashooyinka iyo sidii laga faa'iideysan lahaa iyo sidii aan codka dad fiican loogu soo saari lahaa iyo waxyaalaha xaaraanta ah sida laaluushka iyo shahaagta zuurka ay ka mid tahay iyo dadka in damiirkooda iyo codkooda la gato iyo in maaragtay dadka lasoo dooranayo dad fiican ay noqdaan arrimihii muhimka ahaa oo saameynta lahaa oo talooyinka dhexalgalka ahaa oo ku saabsanaa mowduucaas waxaa moodaa warbaahintiinu inay maaragtay aysan sidii loo baahan aysan looga hadlin baa moodaa aan usoo laabanno qodobada sida gaarka ugu Ee, midda kale mawduucan runtii waxaa weeye mawduuc hadda anagu markii koobaad aan ka hadlana ma ahayn waa noo horeysay Een, sababta aan uga hadlana ee, maaragtay waa maslaxadda caamka anagoo eegeyna iyo waxyaalaha diinteeda islaamka aan ka fahmnay oo danaha ee, aan ummaddan ku jirto baan uga hadalnay marka mawduucaas inuusan sax ahayn baa anaga noola muuqata maxaa yeelay waa mawduuc markii la eego ee, meesha ka soo jeedo iyo cidda ka dambaysaa dad anaga ma eh, eh, dad anagana mateli kara ama anaga noo dayanaya ma aha waa barnaamijyo ay wataan eh, dadka gaalada ah oo maaragtay u ololeeya iska horkeynka ragga iyo dumarka waa waa maaragtay masale caalami ah weeye oo waddamo badan ka jirta marka waddamo kale wax ka jira oo maaragtay gaaladu ay ka hirgelisay ama ka hirgelinayso in anaga naloo soo guuriyo oo bu- eh, bulshadeenii lagu burburiyo baa noola muuqata runtii waana ay waana ay tahay oo waan maaragtay insha allah tafsiri doonaa haddaan jawaahir hadalkan eh, culummadu gaar ahaan qodobadan sida gaarka u quseeyay ololaha siyaasadda iyo eh, waxyaabaha hadda socday boqolkiiba soddon marka hore maxaa idinkaga soo baxay bayaanka culummada Een, waxaa noo soo baxay een, bayaanka waa akhrinay waanan aragnay een, waxaa noo soo baxay inaanay ahayn waqti munaasaba iyo erayo waqtigeedu kusoo aaday Een, haweenka soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto Ee, dabcan dhibaatada dalka ka dhacday ayaa sababtay markaan aragna cadaalad darrada markaan aragna dayaca markii caruurtiina lagu dayriyey markii dal iyo dibad ay dhibaatadu nagu qabsatay Een, haweenka soomaaliyeed waxay go-aansadeen inay ka qayb qaataan dibudhiska dalka horumarka soo celinta amniga afar iyo labaatanka saac ayaan shaqaynaa waxaa suurtagala inta haweenku karo in badan oo aan karin inay joogaan marka dabcan waxaan isleeyaha ma ahayn bayaan munaasaba qodobadaas waxaan ula arkaynaa inay tahay mid een, aan laga fiirsanin oo aan isleenahay waxay dhabarjab ku tahay gabdhaha soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u taagan dalkooda Een, gabdhuhu in marka wax la qabanayana aan wanaagsannahay marka ay dhibaatadu ay maaragtay een, siyaasadda marka loo yimaadana in gabdhaha soomaaliyeed loo arko inay maaragtay guryaha ku jiraan waa ku jiraynaa guryaha haddaan cadaalad helno laakiin laakiin waxaan rabnaa inaan isweydiino maxaa siyaasadda noo diiday cabdullahi maxamed shirwaac doodahan toddobaadkan taagnaa ee haddana ay sheekh bashiir iyo jawahar ka hadlayaan bulsho rayd ahaan aragtida culummadu iyo aragtida haweenku ay qabaan markaad isbarbar dhigtaan maxaa idin muuqda bismillahi raxmaan raxiim horta bulsharayda markii la yidhaahdo culimmada iyo haweenka waa ka mid waayo labadooduba ma hubaysna lebis askareedna ma wataan marka annaga in culimmadii iyo haweenkii isku dhacaan waxa weeyaan dhib weyn bay nagu haysaa aada iyo aad waxaanan ogaa anugu iyadoo wadahadal uu bilowday oo culimmada iyo iyo haweenku ay is arkeen runtii maalintaas howl kale ayaan yeeshay ma aanan tegin laakiin warka isoo gaaray wuxuu ahaa in dib loo ballamay oo ay muxuu ahay culimmada iyo iyo hogaanka ururada haweenku ay wada hadlayaan wadahadalkaasi uu bilowday marka arrintan hadda cusub waxay muujinaysaa in doodii aysan weli laga midho dhalin loo baahan yahay arrimahaas in lasii wado laga wada hadlo annaga sida aan u aragnaa bulsharadeydii waxa weeyaan wixii la dhibsanayo in muxuu ahaa laga wada hadlo la yska qanciyo la muxuu ahay intii la intii la doono la iftiimiyo oo qolo walba hiba ay si ay u qancdo in in in laga wada hadlo ayay annaga noogu muuqataa
sheekh bashiir ma waxaa jira meelo si gaara aada u cuskanaysaan aada leedihiin haweenkani kuma habboona qabashada xil siyaasadeedka noocaana mase guud ahaan ka qaybgalka siyaasadda haweenkaad diiniyan aada leedihiin waxbaa ka qaldan oo ma ahan inay bannaanka yimaadaan bal noo tafsiiri halka aad adigu dul taagantihiin bismillah horta waxaa ka horeysa midaas runtii waxaa horta mawduuc mawduuc haween iyo culmo ma aha runtii tafsiirkaas ama sidaas si sax ma aha culummadu maaragtay dad koox ah ama dan gaari lama aha dumarkuna sidoo kale rajeynana insha alla tan kale waxaa weeye runtii maxaanku dhahaa dumarka kaalintooda iyo dowrkooda cidna ma inkirayso oo haddii diinteenna iyo bulshada iyo dhaqanka iyo taariikhduba iyo waaqicuba intuu waa sheegahayaan laakiin waxaa weeye maadaama dalkeenu hadda u burburay oo hadda u dhismahayo siduu u dhismahayo ayaan waxaan rabnaa inay ahaato si fiican oo ka tarjumaysa diinteena dhaqankeenna oo aan looga faa'iidaysan dano kale baan rabnaa waan soo wada waan soo wada waan soo wada marka maadaama hadda aan dhismayno ayaa waxaa jirta yani qorsho ah dhismahan in dad kale ay wax ku daartaan bay rabaanoo wax ku darsadaan bay rabaan dadkaasuna waa dadka aan isku diinta ahayn isu dhaqanka ahayn weeye waxay doonayaan marka inay barnaamijka dumarka uga faa'iidaystaan inay hirgeliyaan qawaaniin iyo caadooyin ayaga ay maaragtay ay aaminsan yihiin bay doonayaan marka mawduucan ah in maaragtay kooto la siiyo dumarka oo ku salaysan kow in dumarku ay dulman yihiin oo bulshooyinku ay dulmiyeen ama ragga ay dulmiyeen oo cadaawad rag iyo dumar ah ee laga ambaqaadahayo arrinkaasi diini ahaan waa khalad waaqic ahaana wax jira ma aha hadduu ka jiro meelo kale ka jiri kara waddamada kale gaalada anooma naqaano runtii waa jirtaaba ilaa hadda meelo waxaa jirta maxaan kor dumarka dumar ahaan mushaarkooda loo yareeyo ayadoo maaragtay gabadha iyo wiilkii isku shahaada yihiin isku shaqo yihiin ayaa dumarkii dumar ahaan loo mushareeranayaa magarata diintan waxaas ma ogola marka almuhim dagaal ka socda meelo kale ama ka tarjumaya duruufo kale ayagoo aan ka duulahaya baa dalkeenii waxaa la keenayaa maa fikrad ah in dumarkii la dulmiyo oo raggu ay dulmiyaan ama ay bulshada dulmiso arrin saxna maaha waa taariikhda laga been sheegaya weeye gabdhaha maalan maantay u ololeynaya arrinkan uu horboodahay waxaa ku filan mid kasta inay dib u eegto gurigay ay ka timid iyo cidda soo korisay iyo cidda soo barbaarisay waalidiintiisa ay ahaayeen ay ka tusaale qaadan kartaa qof kasta waa la soo barbaariyey waalidkeedii qiimaha lahaa ayaa soo barbaariyey waxbay soo bareen way soo saareen garanaysid marka dumarka ay ka imaanayaan ama dumar waxaa u meerinayaa inay wareystaan weeye qodob qodob weyn baad ka hadlaysaa sheekh bashiir laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano bal ma waxaad diidan tihiin xil siyaasadeed oo hebel iyo hebela mase doorka ay haweenku leeyihiin guud ahaan baa si wax idinla muuqdan meesha waxaan horta barnaamijkan kootada la yidhaaho waa anagu diidana maxaa yeelay waa barnaamij ka tarjumaya caadooyin iyo duruufo kale ka tarjumaya iyo dhaqan kale buu ka tarjumahaya marka in lasoo guuriya maaha walaa haddii lasoo wuxuu wato dhan buu la soo guurahayaa ee go-aankan waxaa lagu gaaray kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ayaa bakiin loogu gaaray waxaan lagu gaaray in dumarka barnaamijka la yidhaaho awoodsiinta dumarka baa jirta oo ku salaysan dumarku waa awood la-yihiin xataa midda guriga joogtaa guriga ay joogto iyo ninka ay la joogto iyo caruurta ay dhaqayso inay wax liitay yihiin oo ay ku- meesha ku dulman tahay baa loo fasirahayaa gabadha la joogta gabadha la joogta waalidiinteed oo hooyada la joogta abeeda la joogta oo la shaqaynaysa inay dulmantaa loo fasirahayaa marka tafsiirka noocaasa ayaa inta laga ambaqaaday ayaa waxaa leeyahay sidii marka looga saari lahaa guriga looga saari lahaa in eh, maaragtay maxaanku rahaa hooyadii aabihii iyo caruurtiis adeecaan looga saari lahaa ayaan maaragtay awoodda u siilana marka barnaamijkaasi waxaan ka wadaa yani kooto keliya maaha waa barnaamij dhammaystiran weeye oo meelo badan taabanhaya oo xataa taabanhaya in la yidhaha gabadhu marka dambe ee maaragtay yani xaqa ninkuu leeyahay ayay leedahay oo dhammaystiran diini ahaan xataa jawahir doodaha la xar inaad guryihii ka soo baxdeen inaad eh, dadkiini waana dulmin aad leedihiin meelahabuu ku salaynaya sheekh bashiir sax ma tahay sax ma sababtoo ah een, qofka bini aadanka ah ilaahayaa abuuray ilaahay markuu dadka abuurayna qof walbaba waajibu siiye annaga culimmadeenna ma caayayno ma dhaleecaynayno laakiin waxaan aaminsannahay ragga soomaaliyeed markaan dhana raggay qayb ka yihiin Een, hal masalena meeshay taallaaho culimmadii haweenka waxay isku hayaan ma jirto annaga dowladdaas soomaaliya oo la dhisaayo ayaan waxaan ka doonanaa koonto koontada haweenka waxaa ka xun oo la ogolaado dalkan lagu dhisay four point five wax la dhaho ummad ilaahay simay oo aan kala nasab fiicnayn oo aan kala tiro badnayn oo meel lagu tiro kooba ayna jirinin ayaa lagu shaqeeyay waxaa la yidhi xala loo arkay annaguna xal waxaan u arkaynaa boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon horta gaalinooma soo dhiibin wax ku xiranna ma jiraan boqolkiiba soddon waa xal waxay- waxaa lagu tegi doonaa mar marka la dhigo sanduuq gabdhaha cod iyo qof la yidhaahdo gabdhaha soomaaliyeed aqoonna way leeyihiin dadnimona way leeyihiin markaasaa la ogaanayaa bal inaan dadka u yarnaya inaan u badana anagu xal- laakiin eh, dooda- dooda sheekh bashiire la xiriirta in- in- in- midab kale oo ah annaga waalidkeena barbaariyey marka la akhrinayo waalidkeena akhlaaq iyo asluub iyo anshacu nagu soo barbaariyey waana waxa midaan hadda u taaganno dalkan inaan ku difaacna aan u rabno Een, marka labaad gabdhaha soomaaliyeed geedaha hoostooda ay daadsan yihiin habeenka kowda habeenimo markaa waddooyinka marto waxa jaadka iibinaya caanaha gadaya waa gabar soomaaliyeed Ku xarnaa, eh, cidda cidda wadda boqolkiiba soddon waa ayo Eh, maxaa keenaya inaad eh, beesha caalamka la hoos gashaan been miyaysan caalam lama isgelin. horta been caalam haweenka kaliya maahane ragga soomaaliyeed dowladda soomaaliya loo yeeriyaa wax walba gaalada haddaan ka dhannahay subax barqaa dalkaa laga saaro dadka iyo dalka iyo dowladda iyo soomaalinimada intaan isu taagno aan wax isku ogolaano markaan isdilnay qabyaaladii qabiil isku laynay markaan isku ogolaan weyn inaan wada noolaano marka qaarba meel jiixday marka calanka la kala qaatay soomaaliya waa la kala saaray jabtar jabtaraa laga dhigay adduunka inta ku maqan iyo inta inta joogto waxa imaan doona ayaa ka badan waxaana aaminsanahay een, baktiga waa cunaa fuudkiisa macba ma dhacayso Cab- cabdulaahi intaad ka og tihiin ma waxaa jira cadaadisyo iyo gacmo kale oo lug ku leh eh, eh, arrintan haweenka sida culammadu sheegayaan mase waa wax ka yimid baad isleedahay eh, arrimaha siyaasadeeda socda haweenku wax u rabaan M- ma qabtaa fikirka in reer galbeedku lug ku leeyihiin eh, ololaha jawaahir iyo dadka la midka Eh, waxaan rabaa inaan taas intaana ka jawaabin aan in yar gadaal u noqdo waxaan u malaynayaa eh, hawshaanay mudday soo tixnayd gabdhaha matalan eh, fawziye xaaji aadana u dambeyday iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ahayd iyo wasiir ad- wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka taytal weyn markaad si u fiiridid Eh, matalan maryan qaasim waxay ahayd shan wasaaradood afar wasaaradood isku hayday oo afar wasaaradood oo muhiim ah Ha, weliba waxay samayday barnaamij aada u muhiim u ahaa oo aan filayo eh, sheekh bashiir iyo hay-adda culummadu inay aada ugu bogeen oo ahaa hal milyan oo caruurii inay muddo saddex sano ah aadaan dugsiyada oo meelaha ay dhibaatadu ay ka jirto marka yacni waxa weeyaan eh, gabdhaha soomaalidu mudday hawshan soo wadeen oo arrinta kootadu waxaad moodaa inaysan arrin mar lala soo booday ma aha ee waa arrin muddo soo soconaysay wada culummaduna way ogaayeen oo arrin qarsan ma ahayn matalan eh, imbigati ayaa lagu gooyey in muxuu aha mataqaanaa number fiican la siiyo arda muxuu ahay haweenka way soo socotay waqtigii sheekh shariifay joogtay labadii kun iyo labayo tobankii bay ay timid Eh, intaas waxay ku dacwoonayeen kootadaydu way naga kala dhiman tahay hadda waxaan haysanaa afar iyo toban hana loo kordhiyo oo boqolkiiba soddonka iyaga hala gaarsiiyo doodaani marka dood waxay ahayd muddo soo socotay culummaduna dee dabcan way la socdeenoo way ogaayeen oo sida sheekh bashiir sheegay waata horey looga hadlay ha arri- arrinta hadda meesha te- ka keentay waxa waaye midda kale oo aan anigu ogahay waxa waaye waddamada reer galbeedku koota ma laha kooto oo dumar oo meel u go-an ma laha laakiin barnaamij waxaa jira dumarku ay diriqsadeen oo layska og yahay oo muxuu ahay fikriga muxuu ahay liberalismka la yidhaahdana ka mid ah oo ah yacni qofka bini aadamka waxaa jira laba fikradooda waaweyn aan u malaynaya in la wada ogyahay haddaan laakiin dadka xasuusiyana dhegaysanaya waxaa waaye fikri waxay leedahay shaksiga ayaa muhiim ah fikri kalena wuxuu leeyahay yacni mujtamaca ayaa muhiim ah yacni waxaa muhiima intii meel ku wada nool ayaa aasaasi ah marka haddii isbeddel la rabo ha laga raadiyo mujtamaca oo dhan qolana waxay leedahay maya ee mujtamaca waxaa laga raadinayaa isbeddelka shaksigaa laga raadinaya qof wanaagsanaa la samaynaa qofka wanaagsan markii la sameeyo ayaa mujtamac oo dhan wanaagsanaanaya marka yacni waxaa jira fikri fik- af- afkaar kala duwan ayaa jirta marka waxaasi waxay dhaleen waxyaabaha hadda culummadu ay aada uga cabsida qabaan oo ah yacni in eh, dadkan maaragtay eh, muxuu aha jinsiyada isu guursanaya oo kaleeto iyo waxyaabo lamid ahoo kasii daran iyo inay inay yimaadaan marka waa welwelkaas culummadu way qabaan Waa- haweenkuna waxay qabaan in waktigan hadda jira lagu soo beegay kootada in la diido in ay iyaduna tahay wax kaloo meel kale ka yimid Ah, marka ani waxaan dhihi lahaa sidaan ku bilaabay waxay u baahan tahay arrintani in la wada hadlo sheekh bashiir imbegati ka soo bilow laba kun iyo afartii wadankan marxaladuu soo maray ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ahaayeen wasiira bay qabanayeen doorka intaas la eg baa jiray maxaa saacadihii ugu dambeeyey ee olaha socdo maxaa arrintan kusoo beegay miyaysan meelaha qaar u muuqan in siyaasadi kulug leedahay oo aad eh, dad gaara aad aad cadaadis saaraysaan horta markii ugu horreysay ma asaan kuu sheega anigu hadda ka horna sanadkii ahayd ma aqaan laba kun iyo tobankii miya ma aqaan ama koob iyo tobankii ma garanay mar waxaa jirtay dumar badan aan isku yeernay hoteelka naaso hablood baa jiray oo mawduucaan kala hadalnay eh, ani culimo kale aan ahayn Eh, oo aan doonay inaan fahamsiino islaamku sida u arko kaalinta dumarku si u qaadan karaan sida ay tahay baa horta jirtayba Eh, horta anagu waxaan tilmaamaynaa eh, maxaanku idhaahaa dumarku inay kaalin lahaayeen yeelan karaan arrinku waxaan ka hadli maayo kaalintay leeyihiin balnooshe Eh, maxaan ku dee kaalinta ay leeyihiin aan kaalin ijtimaaci bay yeelan karaan kaalin dhaqaale yeelan karaan kaalin siyaasadeed bay yeelan karaan siyaasadda macnaheedu in jagal qabto maaha haddaana siyaasadda waan saameeya markaad Ii kaada waxaa yeelay.
tidaadaimaaciyada waxbarashadii noloshii ha dee ha mogta soo garanaysi waxaan diidanahay aan fiiri kaalin kastoo la gelay mada anagu aan muslimiin nahay wax kastoo aan gelin raggi dumarba wax kastoo aan gelaynahay waa in axkaamtii diinta loo ilaasha loo baahanya oo maarata loo fiirsha loo baahanya Eh, oo laga duulo mawduucaas waxaa ka mida kow in jagal la qabtaa wax horta xaq ah oo qof kasta uu leeyahay maaha waa mafaahiimta khaldan oo gaalada noo meeriyeen weeye jagal la qabtaa xaq maaha oo aniga jago ilaa oo ilaa halaysiiyo ma oran karo garamaysa shaqadu waa xil laguu garto markii tilmaamo la fiirsho iyo mudnaantaada la fiirsho ayaa dadka iskale jagadan oo ayaga loogu adeegahayaa ay ku gartaan bay ku timaadaa ee wax xaq ahoo laysiinaya maaha waa mid ee jagada waxaa lagu mutaystaa rag iyo dumar ma aha ee waa tilmaamo weeye waxaa ka mid a qowlu tacaala ina khayra man istaajarta alqawiyu amiin baa ka mid ah qofka wax loo dirso waxa ugu khayr badan qofka awoodda kartida leh aaminkaa ka mid ah ayaa loo dira nin inaag aan lahayn marka maarata wax loo diranaya wey laakiin waxaa wehelisa marka qofkii marka waxaan loo dirahayo wax kale miyuu dayacayaa ayaa la fiirinayaa wax kale miyuu dayacayaa maxaa la- waajibaadku waa laba darajo waajibna waa waajib fardicayn baa la yidhaahaa anuu isaaranya la weydiinaya salaadayda xijaabkayga caruurtayda gurigayga anaa la weydiinaya rag iyo dumarba soo garamaysi midna waajib fardi kifaaya weeyo in ummadda loo adeegaa fardi kifaaya weeye boqol baa adeegi karta kun baa adeegi kara laakiin gurigaiyo caruurtayda iyo xijaabkayga iyo salaadayda anaa la weydiinaya dayacaadan aad ka wurwursan tahay eh, sheekh bashiir
dumarkii haddii xataa masjidka aadahayaan ragga la mid maaha shuruuday leeyihiin bal waxaa diinteena ku cad in gurigoodu u fiican yahay bay diintu sheegaysaa maxaa yeeley markay guriga ka baxayso guri ay ka tegayso waxbay kaga tegaysaa waxa ay ka tegaysa armay dayacamaan bay diinteenu leedahay ilaah subxana watacaala khaaliqa oo abuurtay ayaa salaada ka cafiyey jimcuhu ka cafiyey jamaacadu ka cafiyey maxaa looga cafinayaa masaajidka imaada haddii la adoomaa la yidhaaho sababto haddii soo kacdo culayska ee imaa markay markay masjidka aadayso culayska fuulahaya ayaa loo diidahaya inay labisanayso isdiyaarinayso isdiyaarinaysaa loo diidahayaa inay caruur ka tegi karto baa loo diidayaa caruurta ama waa ka tegaysaa ama waa xambaaranaysaa nabi sal ala sl soo tukanaya ayuu wuxuu maqlay aan maaragtay caruur ooyiisuu maqlay soo tukanaya markaasuu salaaddii fududeeyey wuxuu yidhi inaan dheereeyaan rabeye oohintaan maqan markaas waxaa isir gabadhaa qalbigeeda ilaali buu nabiga sal allahu alayhi wasalam garanmaysid marka xataa salaaddii saamaynaysa markii masaajidka la tago soo garanmaysid ma garat marka waxaan ka wadaa gurigeeda inay joogtaa loo firaaqaynayaa oo loo gacan banaanaynayaa allihii khaaliqa ahay oo xaqiisi uus xaq u dhig uusan jirinin ayaa fasaxay dumarka oo guriga jooga yidhi salaadayda aniga jamaacadayda jimcadayda waajib idin kuma ahaa la yidhi garanmaysid markaasaa ayaga markaasaa ayaga culays isi saarahayaan
sheekh bashiir laakiin masale diiniyahood noo akhrinaysood leedahay in jawaahir xil qabataahi ee ma banaanahay ma jirta midda kale waxaa tiri xilalka ijtimaaciga iyo dhaqaaley qaban karaan marka hadday noqoto wasiirka ganacsiga wasiirka waxbarashada iyo meelaha lamidka maxaa diidaya waxaan ku leeyahay kelimada wasiir la yidhaaha waa xil gaara weeye garanmaysid laakiin sida doorka ijtimaaciga qof kartilaa qaban kara wax kale aan dayacaynin aan waajib kale ku tumanaynin maalan fir hadda maalan markii siyaasadda la galay horta ku sheegaya moogta markii siyaasadda la galay raggu hadda yacan hadda ninkii wax dayaca waa soo gelaya aan ku yiri laakiin aniga waxay u helisaa waxay u helisaa guriga horta cidda mas-uulka aan ka ah oo maaragtay maaragtay anigu aan wasiir daakhiliyaha yaraahaa wasiir daakhiliyaha yaraahaa waxaa weeyaan waa hooyada ninkan wasiir khaarijiyahan yaraahaa soo garamaysid yaa sax tacbiir qof kasta door bay leedahay marka waxaa weeyaan gabadhii dowlka guriga ka saaran iyo caruurtu say maaragta gabadha ugu baahan tahay hooyada ugu baahan tahay aabbaha uguma baahna tukarmaysid walidaalika hooyada saddex xaq baa la siiyey ama saddex ixtiraam baa la siiyey sida xadiidku ahaa marka afraad baa la siiyey abbaha maxaa yeelay baahida hooyada ay u qabaan baa ka badan baahida ay aabbaha u qabaan tukarmaysid marka hooyadoo maqan baa ka khatarsan aabbaha maqan
jawaahir dee dayacaad badan baa la tilmaamayaa caruurtii guryihii meelaha qaarna tan waa arrimo diin buu ka hadlaya marka miyaysan ahayn inaad arrintaa ay jirtaa oo u baahan in dib loogu laabto guryaha
dabcan dalka iyo dadka oo dhanaa wada dayacan gabdhaha soomaaliyeed waxyaabaha hadda uu shaqa ka hadlay inuu culimmada soomaaliyeed waa ixtiraamaynaa laakiin hal masalo suurtagal ma noqonayso fariista guryihiina ku jira aniga salaad la-aan ma soo baxno gabdhaha ragga salaamaya xal maran dhagaysanaya mar hadaladiis waxaa ka mid ahaa in maaragta qaarkood aanay ku qurux badnayn oo markay nimanka in hab la siinayo kale iyo qof walba ilaahay ayaa la xisaabtamaayo malaa-igna wuu leeyahay qofka asagaa waxaa laga rabaa inuu sharaftiisa middiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo karaamadiisa iyo dadnimadiisa ilaashado qofka iyaday u taallaa wixii qof walba oo qaldamayo anu waxaan aaminsanahay aniga waxa aan ahay ima garanayo anigana gabdhaha soomaaliyeedaan matalaya aniga gurigayga haddii caruur yaryar ay joogto aniga ii baahan caqliga waaqaca isiin maayo inaan caruurtayda ka soo tago laakiin markaan aniga ubadkayga barbaariyey la guursaday ilma dhalayaan anigana aan istusay in dalkaygii dadkayga aan waxu qaban karo oo maanta aan ayeeye ahay yaa ii diiday dayacaad maa jirta marka waa aniga iyo in ilamid ah diyaaradaha la raacayana hadda shan iyo labaatanka sanoo soo lasoo dhaafay ragga soomaaliyeed diyaaraday raacayeen hal diyaaradoo maanta gabdhaha soomaaliyeed loo kireeyo xal ku qabanayaan waxaan waxay ula muuqato waxaanu arkaynaa inaanay ahayn marka diyaarad la kireeyey iyo meel lagu kirey anu horta weligay diyaaradna ma raacin diyaaradna lama kireyn laakiin waxaan raacsanahay oo aan soo dhaweynayaa boqolkiiba soddon iyo koontada haweenka waan weydiiyo anagu waan isku nimid war waxaan ma wax naloo yeerinaayo naloo dhiibaa mise waa wax annaga naga yimid waa annaga wax naga yimid waan isla fadhiisanay waa wada hadalnay waxaanu istusanay inaan wax qabano waxayna ila tahay inta ordaysay shaqaynaysa maanta gabdhaha soomaaliyeed civil society-ga gabdhahan waa gabdhihii magaalada colaada ka saaray isbaarada markay taalloo la isdilayay jidadka ka qaaday waa gabdhihii habeenii maalin u taagnaa nabadda waa gabdhihii in maanta soomaaliya ay dowlad ka dhalato kasoo shaqeeyey gabdhaha civil society-ga hadday noqoto wasiir hadday noqoto mid kale waad arkaysa gabadhii badda u doodaysee munahayd marka waxaa kaloo oo la yaab ah maalintii gurmadka iyo abaaruhu dhaceen batuulo gudoomiye ku-xigeenka guddiga oo aan iskula jirnay sheekh bashiir ayay ku jirtaa gudoomiye ku-xigeenka dhaqaaliyaan ku jirnaa shirwac oo iskula jirnay waxaan xasuusanayaa anagoo aroortii raadiyaasha u kala cararna ee fadhiisanna ee qaylinayno markaas caruura lagama soo tegay miya maxaa isku beega weerta iyo waranka maxaa kulmiya annaga waxaanu arkaynaa ragga soomaaliyeed inaanay ogoleyn gabdhaha inay kusoo biiraan siyaasadda annaguna waxaan rabnaa miiska talada inaan nimaadno dibna u laaban mayno meelna uga leexan mayno dad ku dulmi mayno waxaa kaloo la yaab ee marka in la dhaho caruuraa laga soo tegayaa qof walba oo mas-uula aabbayaasha waxaa jira kuwo badan oo ayagaba qayr mas-uula xaaraan iyo xalaal maanta soomaaliya cid ka ilaali karta male xildhibaanka xaaraan ku imaanaya dowladda xaaraan ku dhalanaysa sababtoo ay laaluush iyo iyo codee iyo kan ayay ku dhalaneen anigu marka waxaan isleeyahay waxba waxba waa dareemaya waxaan anigu aaminsanahay marka rag iyo dumarba waxaa noo wanaagsan dalkan in loo wada adeego ummaddan la samta bixiyo sheekh bashiir hooyada sagaalka bilood ee jiidaysa tubada naftada ee wadada hareeraheeda fadhida hooyada yaanyada ku gadaysa ee xabadda ku dhacaysa ee dhib ku haysto iyagaas miyaysan ahayn inaad ka hadashaan maxaa si gaara kuraasta iyo ollaha haweenka kusoo beega xilligan
waxaan iskula jirnay tiri maxaan ku rahaa maaragtay ii sheegay guddiga badbaadada anigu ma aanu diidin anu culamaan shay xaaraan anaga ma aanu waafaqin ma aanu diidin anaga soo garamaysid runtii kana fiican bay qaateen siyaasi maaha soo garamaysid maxaan ku rahaa maaragtay maxaan ku rahaa caruuray ka yimaadeen soo dayaceen anugu maan arkaynin haday tahana maarata waa gelin laakiin siyaasadda marka ooda laga qaado waa siyaasad ay geli karaan ay geli karaan dumar aan guri lahayn baa geli markii la wada fasaxo weeyaan
waaa rabnaa haweenka gosha waa kuwe daba waxaad leedahay haybku soo baxaano laakiinse dayacaad imaanin marka jawaahiro ilmahedi banaanka u baxeen oo waxba dhib haysan iyo dadbanaanka wuu horta dee banaanka banaanka waaba joogaanba ko banaanka dantooda usoo baxahayaan waa adeegtaan soo garamaysa waa noo imaanayeen ummadday u adeegahayaan takaadid maaha cabdullahi sharaxay horta arrintan oo haddaan gadaal u yar noqono haweenka magaaladan waxaa jooga ugu yaraan afar boqol oo kun oo dad soo barakacayaal ah oo aada u liita oo mararka qaarkood caruurtooda inta guriga uga tagaan kuwo kale ay yimaadaan ay qaataan ay ku tuugsi tagaan aya ayaa jooga marka waad garan kartaa afar boqol oo kun inta caruur ka noqon karta intaas way dayacantah waxaa kaloo jira hadda maalan dhaqanka soomaalida gabadhu marka ay tahay dadka dabaqada dhexe ay tahay gurigeeda waxaa jooga ugu yaraan saddex afar gabdhood ayaa joogta oo u adeegta ayaa joogta gabadhu marka hadday wax soo baratay oy subaxii shaqo tegaydo amay dhakhtaro tahay amay macalimo tahay amay meel kale ka shaqayso gurigeedii horta badanaa waa la jooga ama waalidkeedaa jooga ama waxaa jooga dadka ehelada waa arinta khilaafka dumarka iyo ragga ka sameyday reer galbeedka gabadhii boqoradda ahayd guriga soomaaliyeed loo adeegi jiray ninkuu u adeegi jiray oo heladeed u adeegi jireen oo waalidkeed u adeegi jiray ayaa markii ay tagtay reer galbeedka ayay waxay noqotay inay ilmihii xanaanaydo oo suuqa ka soo adeegto oo ay lacag u raadido odagiina uu iska maqan yahay halkaas ayaa khilaafkaasi aad moodaa inuu salka ku hayo marka gabdhihii soomaaliyeed haddii si loo fiiriyo intooda badan boqolkiiba lixdan toddobaatan mushkiladda waddanka ka dhacday ayaa guryaha ka soo saartay bannaankay joogaan waxa meesha ka maqani waxa waaye sheekh wuxuu ku celinayaa dayacaadan marka haddaan qodobka dayacaadda isla garanno ragga iyo dumarba waa la geystaa muxuu ah arrinta kale oo sheekh nuur sheekh bashiir uu ku dheeraaday waxaa ka mid ahayd awoodsiinta dumarka hadda mashruuca ugu weyn ee waddanka ka socdaa waxa weeyaan awoodsiinta dowladda dowladdaydina waan aragnaa lama awoodsiinayo mashruuca ugu weyn waaye oo dadkan ajnabiga oo dhan ay u joogaan waxay leeyihiin awoodsiin baan dowladda siinayna marka isku soo wada duuba waxaa loo baahan yahay inaan annagu mujtamac soomaali ahayd oo muslin ahaan ahaan aan u xisaabtano
sheekh bashiir sheekh cabdiraxmaan shariif oo dabcan hay-adda culummadana ka mid a ku nool america wuu la hadlay fiyood wuxuu sheegnaysan jira wax diidaya marka laga hadlayo diinta islaamka marka saan usoo gebagabayna doodayna wax reebayo mamnuucayo aada leedihiin aayadda kusoo aroortay ama xadiis kala kusoo arooray ma jiraan si dadku u qancaan ama ama horta waxaa weeye kow horta shaqada dumarka asaaskeeda waa guriga diintaa sheegtay ilaha subxana wuxuu leeyahay waqarra fii buyuutikuna guryihiina ku sugnaada marka shaqada asaaska ee dumarka waa guriga maxaa yeelay guriga lagama maarmo tan kale ayada bixitaankeedu culaysiyu ayada ku yahay oo dumarka maanta markay baxeen waa garanaynaa yani maxaanku markay baxayso baarlamaan aadayso siyaasa aadaysaa maaragtay maaragtay fakar ama dareen dareen isqurxin ah markasta dumarka waa laga maareen laya kulligood maaha taban qaar waa jira asturan waa jiraan fiican soo garanaysa marka waxaa weeye inay xaaraan ku dhacdo baa usoo degdegaysa dumarkii markay ma baxayso ama maaragtay meel aadayso hadday aroos aadayso hadday baarlamaan aadayso hadday siyaasa aadayso xijaabka luu kari laayawaa mahadsanyahi horta sheikha annaga waxaan nahay dad muslina shareecada islaamkana waa ka dheragsannaha anigu waddanka ingiriiska sagaaliyo toban sana joogo waxaan aaminsannahay markaan xagga joogno waxaa la qabtaa mutamaro culammadu dadka ay la hadlaan sheekh mustafa iyo kuwa afrikada jooga een sheekh umul iyo way yimaadaan ilmahan geynaa weli magaaladan sideed sanaa joogay ma arkin horta culimmadoo dad inta isugu yeerto ummaddii wacyigelinaysa dhan walbaba ha noqoto oo waxaa loo baahan inay isbartiibooyinka iyo toddobiyo tobanka degmo hoolal waaweynay leeyihiin ummadda bal horta ha la wacyigeliyo oo raggaa ugu horreeya ragga waxa laga bedelo annaga horaan kuu sheegay wakhtiga wuxuuna baray inaan wax isku tarno shaqayno anuu afar gabdhoodaan dhalay wiilna ma dhalin gurigayga ciddaan ku sugaaya ma garanayo marka oo haddaan aniga shaqaysan ama in ayadu ii shaqaynin ma ma fahmaayo cidda shaqaynayso aniguna waxaan diyaar u ahay intay nafta igu jirto inaan magaaladii aan ku dhashay ku barbaaray inaan u adeego ummadda ku nool ee jilicsan midka indhoolka midda qaraxa lagu dilaayo midda dhibaatada ku dhacayso kabihii aan gashaday habeenkii qaraxi shaamow ayaa weli iigu jira hal maalin mana sanin ilaa habeenkii qayladhaan waa waraya ilaa yowmul hada weli waa soconaa aniga marka waxaan is leeyahay waxaa loo baahan yahay inta maqan iyo inta joogtaba qof maantay gabar soomaaliyeed oo fikir gaal wadato ama wax ka bedelaya ma jirto gaalada waa la deganahay waa la noolnahay nabadgelyaan ku haysanaa waxbarashaan ku haysanaa muslimiinta ugu badanna wadanka ingiriiska ay ku nool yihiin cabdulaahi shirwaac maxay kuula muuqataa gabagabada gabagabadu sidaan ku bilaabay waxay la tahay in loo baahan yahay in wax badan la wada hadlo culummaduna ay wacdiga aada u badiyaan gabdhuhuna aynaysan maaragtay soo dhoweeyaan wacdigaas arrintan inaa arrin oo siyaasad lugta kule waayo ma aha arrin iska wacyi caadiga keliya ma aha arrintaas isqudheeda culummadu xoogaa maaragtay inay inay xoogaa u dhimriyaan haddii maadaama aan lalahayn maba noqon kartidba xilm aan la dhehaynin in gabdhuhu hadda ay soo qaadeen oo gabdhuhu hadda fasiraadta ay muujiyeen mashruuca waan ku dhex jirnaa waxa waaye culummadu waxay noo diidan yihiin inaanu kaalinta iyadii aanu helno raggii bay nagala safteen marka culummadu inay isberi yeelaan iyaga udhoodu oo cadaaladii xaggeedii ay usoo dhawaadaan oo mujtamaca dhanna cadaalad loo raadiyo rag badan oo siyaasadda u ordaya oo aan kayra mas-uuliyiin u dhodhow aan anigu dhehi lahaa ayaa jira oo u baahan in laga hadlo oo la yidhaahdo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ha laga joojiyo maaragtay
sheekh bashiir waxaad ogolaatay nolosha caadiga inay qayb ka noqdaan nolosha ijtimaaciga waxbarashadii dhaqaalihii marka masale haddaad leedahay masaladaasaa ilaa ilaa diidaysaaina ma muuqato marka gebagabadu waxay tahay laba kun iyo afartii waxay soo socday ilaa maanta aakhirusaa waxaa kusoo beegay in meelaha qaar ay tuun ku yimid siyaasad ka dambeysay shirwac saas uu tuunsan yahay marka gebagabada maxay kuula muuqataa horta dee kelmad aan ka jawaaba horta la kusoo celisid ma aha waxaa weeye mawduucan dumarku kaalintooda jawaahir ay sheegtay kaalintooda jawaahir ka sheekeynayso anagu waxaa leenahay hawada ha sii ziyaadiyaan soo garmaysid waa kaalin bishoodood ma aragtay waxbaa la qarxiyey waa taakulaynaa boqolaal taakuleeya looma diidana soo garamaysa laakiin jago la qabtaa axkaam gaarahay leedahay ku yidhi axkaam gaarahay leedahay jago la qabtaa miisaan gaarahay leedahay jago la qabtaa waa wilaaye wilaayadana awooday u baahan tahay faraaqay udha maaragtay yani u baahan tahay waxay u baahan tahay qof inuu fuudiyo u baahan tahay yani ayadda waxay leedahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu ayaga ayaa mas-uulka ahoo maaragtay dul meeraya ama maaragtay kor istaagan ama maarata maamulaya dumarka ayadaas marka waa caam sheekh bashiir waxaa waxaa barnaamijkan dhegaysanaya dumar badan oo aada u daneynaya doodan waan hubaa inay gebagabada filayaan inaad warcad kaga tagto oo tidhaahdo sidan sidaan bay ogolyihiin marka xilal aada isleedahay haweenkan ha qabtaano xilka isagaan ha ka haraana ma jiraaho aada noogu soo koobi lahayd waxaan kuusoo koobayaa xililka ijtimaaciga iyo xililka iqtisaadiga xililka xililka ijtimaaciga waxaa weeya wixii bulshada adeegeeda ku saabsan oo garanaysid way qaban karaan ha laakiin xil wasiir dumarku waxay ka ahan kartaa wasaaro ay dumar leeyihiin dumar bay maamuli kartaa laakiin rag ma maamuli karto oo garanaysid maxaa yeelay qawaamada rijaalka bay midda ka hor imaanaysaa dumar dumar bay xukumi karaan dumar rag ma xukumi karaan caam ahaan waa sidaas baarlamaanku waa meel waxaa la isku haystaa baarlamaanku ma meel maamulba mase waa meel kala bixin ma garatay
jawaharayo inaad baarlamaankii tagtaan laakiin aada ilaalisaan suuraddii islaamkii horta waa waa waa sheekh bashiir waa mahadsan yahay waxaan u malaynaa waddanka dambe imaan hore uu joogay gabdhaha baarlamaanka iyo kuraasada loo fadhiyana way arkayeen wasiirre inay ahaayeenna way arkayeen marka hay-adda culimmada soomaaliyeed haddaa la aas-aasay oo hadeer uu ka hadlayaa laakiin ilaa iyo xilligii dowladdii cabdullaahi yuusuf ilaa cabdiqaasim gabdhaha soomaaliyeed wasiirrey wada ahayn ilaa cabdiqaasim haddana way ahaan doonaan marka annaga wixii diinteenna islaamka ayna farayso diyaaranna meel gabdhaha gooni oo lagu ilaalinayana ma leh waa la isdhex fadhiisanayaa guddiyuu leeyahay rag iyo dumar ay leeyihiin hadda gabar muslina inay albaab inta xirato keligeed meel ku jirto oo nin raga la galana shareecadan qabinba wixii mu- mujtamaca loogu adeegaya bulshada inaan u adeegno waa noo ogolaaday qabowgii iyo mukayfkii iyo baabuurtii iyo dhaqaalihiina inuu shiiqa noo diidayaan aaminsanahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a oo ay marti noogu ahaayeen kana qayb galeen sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed oo dhowaan arintaynu ka doodayna muqdisho ka soo saara bayaan ay kaga hadlayaan cabdulaahi maxamed sharuuca guddoomiyaha bulshada rayidka oo barnaamijka nagala qayb galay jawahar baarqaba u oleysa arrimaha haweenka oo qayb ka ahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin
aad buu mahadsanyahay cabduqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka inoogu soo diyaariyey magaalada muqdisho mas-uuliyiinta gobolka minnesota ayaa sheegay inaan wax dembi ah loo qabsan doonin sarkaal boolis ah oo bishii sebtembar ee aynu soo dhaafnay goob suuq ah ku toogtay wiil soomaali ah oo lagu magacaabo daahir aadan oo toban qof ku tooreeyey magaalada st cloud mas-uuliyiinta ayaa soo bandhigay muuqaalada weerarka tooriyeynta shir jaraa'id oo ay booliska iyo hay-adda f b i qabteen shalay waxaa warbixintan nooga soo diray maxamuud mascade muuqaalada fideoga lagu soo bandhigay ayaa muujinaya daahir aadan oo wata laba midiyood oo ah kuwa guryaha loo adeegsado islamarkaana la dhacaya dadka suuqa ka adeeganayay iyo sidii isaga laftiisa loo toogtay muuqaalada lasoo bandhigay mid ka mid a ayaa waxa uu muujinayay qof dukaan iibinaya oo ka wardoon isleh dad kala cararaya dukaanka hortiisa kadibna u soo dhaqaaqaya dhinaca albaabka oo markuu albaabka soo gaaro la kulmaya daahir aadan oo laba mindiyood wata waxa uuna daahir ninkii dukaanlaha ahaa ku bilaabaya inuu toorayda la dhaco waa kan taliyaha booliiska st cloud blair anderson oo muuqaalkaasi sharaxaya It's pretty obvious, the clerk obviously hears the commotion uh, and goes to the door to, to see what's going on, and there's the attacker. Uh, and he's asked if he's Muslim, he doesn't answer, and the attack begins. The knife actually bends when he takes the second swipe at him.
waa ay caddahay kadib markii qofkii dukaanka joogay uu muqlay qiilo kadibna bannaanka uu aaday waxa uu la kulmay ninka weerarkan geysanayay waxa uu weydiiyey haddii uu muslim yahay kama uusan jawaabin aadan waxa uu markiiba ku dhuftay middi kadibna mid kale ayuu u celiyey oo dhabarka kaga dhacday kadibna wuu ka cararay isagoo dhaawaca madaxa f b i-da gobolka minnesota rig thornton oo ka hadlayay shirka jaraa'id ayaa sheegay inay baaristu weli socoto hase ahaatee go'aansadeen inay muhiim tahay in bulshada ay la wadaagaan halka ay wax marayaan thornton ayaa sheegay inay dad badan oo kala duwan waraysteen xogo badanna ay heleen isagoo intaa ku daray in iphone-kii daahir aadan uu xidhan yahay ayna ku guda jiraan sidii ay ku heli lahaayeen xogta ku jirta iyadoo sharciga loo marayo madaxa f b i-da uu ka hadlayay ilaa iyo hadda waxa ay ka ogyihiin weerarkii uu geystay daahir aadan ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu si weyn isu beddelay dabeecaddan lagu oqoonna uu la yimid Within the last several months, Dahir Ardan became interested in Islam and began reading the Quran. We were told Adan had not previously shown an interest in religion. Adan also encouraged bilooyinkii dhowaa daahir aadan wuxuu noqday mid aad u daneeya islaamka oo qur-aanka inuu akhriyo bilaabay waxaana loo sheegay inuusan hore u ahayn nin diinta aad u daneeya aadan waxa uu ku dhiirigeliyey dumar isaga la ehla inay diinta si wanaagsan u fuliyaan ama ay ugu dhaqmaan waxaa jirta warar sheegaya inuu ka go'ay saaxiibadiisii oo uu joojiyey ciyaarista kubadda koleyga iyo ciyaaraha shaashadaha laga ciyaaro ee xbox-ka oo markii hore uu aad u jeclaa thornton ayaa sheegay in daahir aadan uu ahaa wiil waxbarashada ku fiican balse si lama filaana uu hal mar hoos uga soo dhacay heerkii sare uu waxbarashada ka joogay saaxiibadiina waxay sheegeen buu yidhi inuu la soo baxay dabeecad aan hore loogu aqoon sida inuu dhibsado waxyaabo markii hore aanu dhibsan jirin isbeddelka daahir aadan laga dareemay waxaa ka mid ah buu yidhi master thornton in culayskiisii iyo muuqaalkiisiba ay isdhimeen rig thornton oo sidoo kale xusay inay heleen xogo badan oo la aamini karo ayaa sheegay in daahir aadan dadkii uu dhaawacay uu weydiinayey inay muslimiin yihiin iyo in kale We have numerous credible witness accounts of him asking victims during the attack if they were Muslim, and at least one in- instance yelling Allah.
waxaan haynaa markhaatiyaal badan oo inoo sheegaya inuu dadka weydiinayey inay muslimiin yihiin iyo in kale sidoo kalena uu ku dhawaaqayay allaahu akbar dhaqanka qof ahaaneed ma aha mid noqon kara wax weyn oo la taaban karo balse marka la isu geeyo dhaqamada aadan iyo waxyaabihii uu sameeyey ayaa muujinaya in la xagjireeyey ama isaga iskiisa uu xagjir u noqday hogaamiyaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada senkalowr ayaa sheegay in muuqaaladii lasoo bandhigay ay ahaayeen kuwo argagax leh balse aanay ogeyn waxa keenay iyo in daahir uu tallaabadaasi qaado oo ay ka wardhowrayaan marka baaristu ay dhammaato dhinaca kalena waxa ay xuseen inay halkeedii ka sii wadi doonaan wada shaqayntii kala dhexaysay bulshooyinka kale ee ku aadanayd isu soo dhoweynta soomaalida iyo caddaanka oo qaarkood markii horeba diidanaa muslimiinta ku soo badanaya deegaanadooda soomaalida ku dhaqan senkalowd ayaa muujinaya dareen cabsi leh waxayna walaac weyn ka qabaan tallaabooyinka kala soo gudboonaan kara kooxaha necab islaamka oo magaalada senkalowd iyo nawaaxigeeda astaamahooda lagu arko maxamuud mascade v o a minnesota
aad ayuu mahadsan yahay mascade dhinaca kalena falastiin axmed iimaan ayaa khadka taleefonka ee st cloud waxay kula xiriirtay brofeor cabdiwaaxid sheekh cismaan oo ah qareenka qoyska uu ka dhashay wiilkaasi waxaanay ugu horreyntii weydiisay sida ay u arkaan muuqaalada ay boolisku soo bandhigeen dabcan sawiradaas aad u aragteen baan u aragnay ka hor intaanin dadka loo soo bandhigin ba annaga gaar aan u aragnay waxaanan u aragnaa inay dabcan muujinayaan dhacdo runtii aad iyo aad looga naxo qoyskuna aad iyo aad bay arrintaasi uga naxeen walwal iyo warbahaarra way ku abuurtay waad garan kartaan qof wiilkoodii ama ilmahoodii ay dhibta noocaasi la kulantay marka run ahaantii arrintaasi arrin murugo weyn iyo welwel weyn abuurtay bay noqotay waxase qoysku ay rabaan inay u sheegaan dadka in run ahaantii wax iyagu ay ama ku lug leeyihiin ama ay ka warqabeen ama ay kala socdeen arrintaasi haba yaraatee inaanay jirin wiilkoodana ay ku yaqaaneen inuu yahay wiil toosan oo shaqaysta oo nin waxbartay ah oo xiriir fiican dadka qaraabada iyo saaxiibadaba la leh marka run ahaantii la yaab iyo waxay ku noqotay wax ay aad iyo aad ula yaabaan waxaa jirta in booliiska iyo hay-adaha ammaankuba ay sheegeen in daahir isbedel badan uu ku dhacay hadday noqon lahayd dhinacii bulshada dhinacii waxbarashada dhinacii muuqaalka jireed kulli waxay sheegeen in isbedelo badan ay jireen waalidku ma la socdeen isbedeladaasi ku dhacaya wax waa ay sheegeen si gaarana way noogu sheegeen si guudna dabcan dadka waa ay ugu sheegeen in ay ay iyagu xog ay urursadeen ay dareemeen in uu isbedelkaas xagga dhaqankiisa uu jiray laakiin runtii arrintaasi arrin wax ay caddaynayso oo haddiiba xataa ay jirto wax reerka iyo qoysku ay ka warqabeen ma aha qoysku wax isbedela oo ninkaasi ay ka dareemeen daahir wiilkooda ma jirto qoysku run ahaantii waxay u arkayeen qof shaqaysta waanu ahaa ilaa dee markaa xataa uu dhimanayay wuxuu ku labisnaa dharkiisii shaqada ayuu ku labisnaa dee qur-aan hadduu qofku akriyo xataa macnaheedu ma aha in uu argagixiso ama uu xagjir yahay habase ahaatee xataa taa lafteeda wax dhaqanahoo isbedelay oo xagga ama inuu diinta kusii dhawaaday ama uu kala farageliyey haba yaraatee oo qoyska og yihiin ay ka warqabaan midna ma jirto
kaasi waxa uu ahaa cabdiwaaxid sheekh cismaan oo ah qareenka qoys u doodaya wiil soomaaliyeed oo magaalada st cloud ku tooriyeeyey dad waxa uu warramayey falastiin axmed iimaan
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna puntland puntland ayaa iyaguna waxay ka hadleen dagaaladii maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo shir jaraa-id oo maamulku uu goordhoweyd ku qabtay magaalada garowe waxaa warbixinta nooga soo diray nuux muuse birjeeb afhayeenka madaxtooyada puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo galabta saxaafadda kula hadlay garowe isagoo akhrinaya qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dagaalkii maanta ka qarxay gaalkacayo uu la xidhiiro duqayntii jeexdiin ee dabyaaqadii bishii hore baaritaan iyo xogwaraysin laamaha iyaga amniga kadib waxay dowladda puntland soo saartay warmurteedkan oo u qoran sidaan waxaa sidee labaatanka sebteembar labadakunlixitobanka deegaanka jeexdin ee bariga gaalkacyo ay ciidamada la dagaalanka argixisada caalamiga ah ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan argixisa al-shabaab oo ay xaqiijiyeen laamaha la dagaalanka argixisada caalamiga ah ee dalka maraykanka dhacdadaas kadib waxaa puntland uga imaanayay dhinaca maamulka galmudug iyo al-shabaab hanjabaadiyo ay muujinayaan ay u muujinayaan inay puntland ku soo qaadi doonaan duulaan ay uga aargudanayaan xubnihii ka tirsanaa shirwadayaasha al-shabaab ee lagu laayay deegaanka jiexdin ee bariga gaalkacyo puntland ayaa sheegtay in dagaalkii maanta uu dhaliyey khasaaro isugu jira dhimasho iyo burbur hanti hanjabaadahaas isdabajoogga ah kadib waxaa saaka toddobadii oktoobar labadakunlixitobanka toddobadii subaxnimo lagu soo qaaday duulaan shacabka puntland ee ku dhaqan degmada gaalkacyo duulaankaas oo la doonayey in looga arguto in loogu argudo xubnihii ka tirsanaa argixisa al-shabaab ee lagu laayay deegaanka jiexdin waxa uuna duulaankaas saaka sababay khasaare iskugu jira naf iyo maal soo gaaray shacabka puntland beesha caalamka iyo dowladda federaalka ayay puntland ugu baaqday inay la socdaan dagaalkan iyo wejiyada cusub ee uu galayo ugu dambayntii dowladda puntland waxay mar kale ugu baaqaysaa dowladda federaalka soomaaliya dowladaha dariska ah xulafada la dagaalanka argixisada caalamiga ah iyo beesha caalamka inay si dhow ula socdaan wejiyada cusub ee uu isku bedelay dagaalka al-shabaab ee ka socday soomaaliya iyadoo mas-uuliyadda duufaanta colaadeed ee soo wajahan ay dusha u ridan doonto maamulka galmudug oo hoy u noqday argixisa al-shabaab mar wax laga weydiiyey afhayeenka madaxtooyada puntland caddeynta uu hayo in galmudug iyo al-shabaab uu xiriir iskaashi ka dhexeeyo ayuu waxa uu sheegay inay ka waayeen dhanka galmudug wax wada shaqeyna dowladda puntland waxay horey u caddaysay kuna celcelisay in koonfurta gaalkacay ay hadda saldhig u tahay xarunna xarunta ugu weyna tahay gobollada dhexe ee soomaaliya ururka al-shabaab marar badan baan ku celinay maamulka galmudug waxaan ka codsanay wada shaqayn ilaa iyo madaxweynaha waxaan la hadalnay ku-xigeenka maamulka galmudug waxaan la hadalnay wasiirka amniga intaba waxaan ka codsanay weliba anoo xaqiiqi u hayno waxyaalo caddaymo ah sidaa ay saldhig uga noqdeen maaragtay muxuu ahaa koonfurta gaalkacay argixisada al-shabaab puntland waxay doonaysaa jiritaanka galmudug waxay doonaysaa nabadeeda waxay doonaysaa shacabkeeda waxayse uga baaqay ugu baaqaysaa inay ka digtoonaadaan maanta khatarta ay ku sugan yihiin oo ah inay gacanta u galeen laamahoodii amniga iyo ciidankoodiiba iyo dowladdoodiiba ururka al-shabaab nuux muuse birjeeb v o a garowe
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali dt com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aad buu mahadsan yahay intaasna guud ahaan waxaan filayaa caashayda idaacaddeenii galabnimo oo dhegaystayaasha warar iyo waxyaaba badan aynu ka dharginay ayaynu kusoo gabagabeynaynaa dhinacii sugaantay tabayaan hase ahaatee ismaaciilow de saacadda dib uma celin karno waqtigaas sii siqaaya oo saacad waxay kusii siqaysaa shantii galabnimo heesana uun diyaarino waynu hayn idaacadaha kale ayay ku dhegaysan doonaan guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o e maanta oo jimco intaa ayay ku dhan tahay waa anigoo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada kale oo idinle jimco wanaagsan